kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo xiliyadan oo kale aad ka dhagaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan barnaamijka wuxuu idinkaga imaanayaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaana idinla socodsiinayaa anigoo mukhtaar maxamed catoosh ah magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa ku nool ku dhowaad hal milyan oo barakacyaal ah kuwaasi oo la daalaadhacaya duruufo kala duwan oo dhanka nolosha ah xilligan oo lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan waxay wajahayaan barakacyaasha xaalado bini-aadamnimo oo aada u liito mana helaan waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha aadanaha wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed naasir cabdi caruush ayaa sheegay sanadkan inuu ka mid yahay sanadaha xaaladaha uga adag ay wajahayaan barakacyaasha inaan sanadkan sidii sanadii hore aan u shaqayn jirnay aan ka badan u shaqayno oo dadka inta soomaali oo walaalaheen aan waxgaarsiin karan aan waxgaarsiino reer koonfur galbeed waxay ka mid dadka ugu nugul mar labaad waxaan u diraa baaq ummadda soomaaliyeed reer koonfur galbeed fadlan dadka walaalihiin ah hala garab istaago sanadkan wuxuu ka mid yahay sanadaha ugu adag oo na soo maray dadkan kaamamka ku jira waxay ka soo barakaceen deegaanada miyiga kadib markii abaara iyo amni darre isbiirsada ay deegaanadooda kala soo kulmeen waxaana deegaanada ay soo faaruqiyeen ama ay ka soo barakaceen laga dareemayaa gaab isku yimid dhanka tacabka beeraha barakacyaasha inay xerooyin ku jiraan oo gargaar ay ku sugaan kama saarayso xaaladaha haatan ay ku sugan yihiin haddii deegaanada ay ka soo barakaceen dib loogu celiyo maxaa iska bedeli kara xaaladaha nolol xumo oo ay ku nool yihiin barakacyaasha waa qodobka aan ku falanqaynayno barnaamijka faaqidaada toddobaadka maanta waxaana igala qaybgalaya oo marti ku ah xildhibaan idriis cabdi dhakhtar oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaankii sagaalaad islamarkaana ah siyaasi ka hadla dhibaatooyinka dadka danyarta guddoomiye ku-xigeenka samafalka gobolka baay aadan xasan iyo guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha koonfur galbeed dhaktar cabdiqaadir cali maxamed waxaan ugu horeyn weydiiyey dhammaantooda su-aal ahayd xaaladda barakacyaasha xilligan ay ku sugan yihiin waxaa hadalka ku hormaray xildhibaan idriis magaalada baydhabo waxaa soo buux dhaafiyey dad aada u tiro badan oo soo barakacay runtii dadkaas waxaa qaarkood waa la abuuray inay dadka soo barakacaan markee dadaa ka shaqeeyey oo in dadkii lasoo barakiciyo kaamam loo sameeyo maxaa la la xareeyo nasiib darro dadkii magaaladii baydhabo hal milyanoo qofah ku fila aad joogta hadda oo barakaca runtii dadkaas waxna looma haya hay-adihii samafalka saa ka warqabtid awooddooda mar dhama inay dadkaas maxaa la dhahay runtii ay wax wada gaarsiiyaan ayadoo ay iska jiraan xataa maxaa la dhahay wax musuq maasuq uu jiro markaan waxaan leeyahay aniga dadkan waxaa ku fiican in dib loo celiyo oo deegaanadooda la celiyo laba kun toban iyo labadii boqol iyo konton kun oo qoys waa waxay ahayd xilligaas macluushii ugu darneeday ahayd waa xilligii xoolaha ay ka dhammaanayeenoo looda aad u dhammaanaysa waay dadkii markay soo barakaceen ay yimaadeen meeshan waxaan ahaa dadkii ka shaqeeyey aniga say dadkaas ku noqon lahaayeen boqol iyo konton kun oo qoys ah hal maalin la wada celiyey halkii maalina waxaa loo helay inay hal bil raashinkooda la wada siiyo biyihii ay isticmaali lahaayeen xilligaasoo weli waxaa lagu jiray mars xilligan oo kale ahayd waxaa soo dhowaa abril roobka halka bil oo roobka ka dhinaa xilligii roobka dhinaa aa dadkii la wada celiyey waa ku guulaysan marka waxaa fiican in dadkan la celiyo qorshe loo sameeyo mahadsanid xildhibaan idriis waxaan siinayaa guddoomiye aadan maadaama aan ku jirno bisha ramadaan dowladdu waxay isku hooshay in in badan la ogaado xaaladda dadka barakacyaasha ah wixii laga jawaabi karno laga jawaabo marka ayadoo aan ka duulayno marka bishii ramadaan waxaan inta badan ku hoolannahay maadaama aan nahay baxda samafalkaasi guudba marka dadkii waa ka warqabnaa inta badan hay-ado aan saaxiba nahay ayay waxay bixiyaan waxa loo yaqaano afurin dadka xaaladoodii muxuma haddee barakacyaal waaye yani i d b waaye marka hase ahaatee intii la kari karana dowladda iyo hay-adaha saaxiibada la ahba way ka warqabaan guddoomiye aadan waa kusoo laabanaynaa markana aan siiyo guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha koonfur galbeed doctor cabdiqaadir xaaladda barakacyaasha ay xilligan ku sugan yihiin dhib wuu jiraa maadaama xilligii jiilaalku uu yahay saddexdan bilood ee sanadka ee khaasatan bishan mars taasoo biyari ay ka jirto magaalada ayna u baahan yihiin biyaha oo biyahana asalka ay tahay nolosha qoyska kuwaasoo oo aan khayladhaan badan aan u samaynay hay-adaha ku lug leh biyaha oo aan la hadalnay inkastoo oo ay jiraan adeegya oo xadidan oo aan ahayn sidii loogu talagalay haddana gaabis uu jiro taasoo ay ugu wacan tahay hay-ado badan ooan ka qayb qaadanaynin kuwa yaroo ka qayb qaadanaya kuwaasi ayaa waxay wadaan howlahaasi ay biyaha ay ku gaarsiinayaan dadka ku teedsan deegaanadan ee degmada baydhabo ee qaxootiga ee barakacayaasha ee degmadan baydhabo hadda oo aanu joogno waa mahadsantahay doctor cabdiqaadir xildhibaan idriis barakacayaasha in kaam ay ku jiraan saamaynta ay leedahay maxay tahay magaalada baylow hadda ee, cunto daruurigii oo localka ahaa annaga aan soo saaranayna masagadii galleydii digirtii sisintii waxyaalihii annaga aan sameeyey oo isla soo saaraya wax soo saarka zero waay ma arkaysid suuqa haddaad tagtid bariis iyo baasto iyo bur iyo raashin gasacadaysan ama bac ku jiro oo dibadda laga keenay dadka ay isticmaalayaan wax soo saarkiyaa yaraaday markan waxaa waaye dadkan waa beeraley oo runtii dhibaato soo kicisay markii hore laakiin hadda dad siyaasi maaha waa laaban karaan beeraleydi cid haysata male haddaba dad baa xagga jiro oo meelahay ka soo tageen ilaa hadda ku nool oo beerahooda falanayo markaan dadkan waa barnaamij laga soo shaqeeyey oo dadkii lasoo abaabulay la keenay la yidhaah waxaa la yidhi qofkii bishii intaana siddeetan doollara lagu siinaa ama boqol doollara lagu siinaa qofkii shaqadii dhan uu haayey waa ka soo tegey wax soo saarkii ka soo tegey haddana markii meesha la keenay lacagtii looma hayo markaan dhibaatooyinkaasaa jiro aniga waxaan ku talinayaa dadkan in la celiyo ay- laga wada shaqeeyo dhammaan dadka maamulka ah oo hogaanka u haya wadanka siday dadkan u celin lahaayeen dadkan dad ma aha maxaa la waa dad beeraley iska ahaayeen siyaasi ah meel walba canshuura lagaga qaadanayaa nin soddon hektar lahaa oo aad magaaladii aad arkaysid inuu maxaa lalahay waxba haysaninoo oo- oo oo ku maxaa lalahay ku dawarsanayo waa nasiib darro waay war ilaahay ka cabsada iimaanka ilaahay idinku sugaayo ha la noqdo beerihi ha loo noqdo aniga waxaan kala shaqaynayaa hadda dad yar oo aqoon-yahano aan fadhiisanay sidii dadkan loo celin lahaa waxaan kala tashanaynaa maamulka meesha jiro in la celiyo waayo dadkan waa tahay en waan kusoo laabanaynaa idriis gudoomiye aadan waad maqlaysaa saameynta ay leedahay hal milyan oo barakacyaal ku dhowaad in xerooyinka barakacyaasha ay ku jiraan laba xaaladood mid uunbaa suurtagal ah mid in la sameeyo number one in dadkaani meesha ay degan yihiin n, eh, for example i d b-gii in loo deegameeyo deegaan laga dhigo oo loo dhiso oo laga bedelo i d b loo bedelo yani xaafad n, mi- xaruntoodii loo dhiso n, number one number two n, qofkii aan ku qanacsanayn in n, n, uu dego baydhabo barakac ahaan u yimi in isagana n, meeshii uu ka yimid ee loo celiyo een, maadaama dhibaatooyinkii ay awalba ka yimaadeen stiil ay jiraan oo ay ka mid ahayd yani qoladan khawaariijta oo kale ay ka mid ahayd abaarihii marka haddii arrimihii awalba keenay yani inay baydhabo mise deegaanada u dhow ay ku barakacaan ay usoo barakacaan haddii wax laga xaliyo yani dabcan way noqonayaan dadku way jecel yihiin in deegaanadooda ay joogaan way jecel yihiin in beerahooda ay beertaan duruuf baa ku kallaftay in ay yimaadaan yani baydhabo mise in ay yimaadaan deegaanada ay ay barakaca ku yihiin marka labadaas optionba dowladdu way u furan tahay waana way ku hoolan tahay xil alla xilli suurtagal ay tahayna way samaynaysaa tan hadda for example in la deegamayo yani i d b-gii loo bedelo tuulo wayba balaabatay inta badan n i d b-yada qaar waxaa laga dhigay xaafaday noqdeen yani almost toban sano ku dhow baa baydhabo yani i d b ku yaalaan yani xilligaas iyo hadda haddii loo fiiriyo eri badan baa waxay noqotay deegaan noqotay marka labada arrimoodba marka dowladdu hadba tii suurtagal ah ayay samaynaysaa haddii ilaah yidhahdo aadan mahadsanid doctor cabdiqaadir barakacyaasha ma jiraa qorshe loo hayo Ee, waxaa jirto shir aan ayaan hore aan ka qayb galnay oo ay soo diyaarisay wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga ee dowladda federaalka iyo hay-adaha gargaarka oo ay ka qayb galeen oo annaguna aan qayb ka ahayn Ee, waxaa jira qorshe loogu talagalay sanadka laba kun labaatan iyo shanta ee, hal milyan oo i d b ee laga saaro i d b yada oo nolosha caadiga ah loo celiyo taasoo oo istaraatiijiyadeedii ee hadda ay diyaarinayso wasaaradda qorsheynta taasoo oo dowlad goboleedyadan ay qayb ka ahaayeen waxaan sugaynaa bisha may oo lasoo saari doono istaraatiijiyadii lagu dhaqmi lahaa taasoo ay dhammaan hay-adihii ka qayb galayna ay u taagan yihiin inay ka wada qayb qaataan sidii hal milyan oo looga saari lahaa nolosha i d b ee barakac ama laga dhigo mid ku dhex milma dadka deegaanka ama mid u naqda meeshii uu awalba uu ka yimid doctor cabdiqaadir waa mahadsan tahay xildhibaan idris waxaad ku adkaysanaysaa in barakacyaasha dib loo celiyo haddii deegaanadii ay kasoo barakaceen dib loogu celiyo maxaa xaaladahooda nolosha iska bedeli kara waa iska bedeli karaan markee waxa waaye hadda nolol tii ugu xumeelay ku jiraan waa adlar dhoog nolosha xun ay ku jiraan hadda waa arkaysaa haddaad meesha aad tagtid bacyaal yaryar iyo daashashay ku jiraan qaabkooda iyo noloshooda iyo say u eg tahay waxaad u malaynaysaa qofaan weligiis waxba la siinin waa dandaraysan yihiin waa cuduraa ku wada dhacay waa xanuunsan yihiin isbitaaladii ay jiifaan m c a jiday jiifaan magaaladiia laga marwaysan yahay waxa waa ilmi yaryar waxaa arkaysaa oo tobaneeye socdo oo runtii maxaa lalahay magaalada meel ay u socdaan meel kale aan la kala garanaynin oo maxaa lalahay ku dawarsanayo waa nasiib darro waay dadkaas in la celiyo waay oo deegaanadooda lagu celiyo waay dad baa soo abaabulay barnaamijyo iyo mashruucyo beena loo soo sheegay waxa waaye ilaahay waxaan ka baryaynaa maxaa lalehay inuu waddankii barwaaqo ka dhigo sanadkan roob fiican la helo sanadkii hore waxay iska ahayd badaalad iyo fatahaadyaa socday roobkii hore hadda laakiin isbeddel inuu dhacaa aan filanayna waa tahay idris gudoomiye aadan dadkan barakaca maxaa baydhaba loogu hayaa iyadoo aan la dabooli karin dhibaatooyinka ay qabaan waxaan bilownay in dadka keliya lagu caawinin baydhabo mise deegaanada ay barakaca ku yihiin la yidhaahdo tuulooyinkiinba adeegii aad ku heli lahaydeen mise baahidii aad u timaadeen baydhabo ayaa waxaa la idinku qabanayaa deegaanadiini dadka dhodhow hadda for example yani tuulooyinka baydhabo ku hareersan oo kale dadkoodu way noqdeen waayo waxaa la yidhi tuuladii a adeegii aad ka rabteen baydhabo gargaar haddii ahaan lahayd haddii biyo ahaan lahaayeen haddii waxbarasho ahaan lahayd ayaa dowladdii geynaysaa marka haddii adeegyadaasi yani ay awalba baydhabo ay usoo aadeen deegaankoodii aan ka hirgelino ay dowladda ay ka hirgeliso way noqonayaan marka meelaha fog fog hadda dowladdu for example ay gacanteeda ku jiran oo kalena waxaan rajaynaynaa mar dhow ay dowladdii in gacanta ku dhigto dadkiina aan ku noqono aan ku celino waxaa inta badan u badan marka dad meelo fogfog ka yimid waxaa kale ka mid ah dadka joogo dad yani gobolkan bay yani ma ahana gobollo kale ka yimid sida boqol oo kale sida jubbooyinka oo kale marka yani dadkaas ayagana tan hadda aan leenahay waa marka haddii deegaanadoodii problemkii awalba ay ugu soo barakaceen la xaliyo ayadana waxaan rajaynaya inay noqon doonaan waa mahadsantaha aadan doctor cabdiqaadir barakacyaashu ma yihiin dad raba inay dib ugu laabtaan deegaanadooda si beerahooda iyo dhaqashada xoolaha ay dib ugu laabtaan haddaba iyadoo ay saas tahay ay soo barakaceen waxay mar walba sameeyaan qoyska markaan kormeer aan ku samayno waxaanu aragnaa ama qoyska madaxa qoyska ayaa maqan oo sida aabbihii oo kale wuxuu ku maqan yahay beerihii toddobaadka kale markaad kormeer ku tagto waxaad arkaysaa haddana hooyadiiaa maqan oo kuwaasoo badanaa aan ku sifayno beeraha ku teedsan hareeraha baydhabo oo aan hataa gaadiid loo raacin laakiin meelaha kale ka fofogna gaadiiday u raacaan way tagaan wixii howlo ah beerahoodina gacantay kusii haystaan ilaa iyo ay xasilin markay dhacdo oo ay dib ugu wada naqdaan meelihii ay ka wada yimaadeen wax walba waxay u qabsoomi lahaayeen sidii loogu talagalay aan siiyo markaana xildhibaan idriis xildhibaane wax soo saarkii gobolka baay siduu u saameeyey dadkan barakacyaasha ee ku jira xerooyinka
waxay ahayd xarunta wax soo saarka soomaaliya ahayd waxaa xasuusanaha xilliyadii oo dowladdii dhexe siyaad bare magaalada maalintii waxaa ka baxayay laba boqol saddex boqol oo inatireeya ah oo ka imaanaya maxaa lalahay degmada ufurow iyo qasax dheere iyo dhulkaas iyo xabaal barbaareed ka imaanaya oo u socda xamar waxaa waaye digirta intaa laga qaadi jiray masagada intaa laga qaadi jiray salburkuda intaa laga qaadi jiray hadda baydhabo dad yaryar ah waxay samaysteen beero qudaar ah oo iyo fruitiska ah oo magaalada agagaaraheeda ah qudaartii xataa cirkay ku dhegtay markay roobabkii iyo daadadkii a waxyeeleeyey markaan waxaa la rabaa dowladda meesha ka talisa iyo dowladda koonfur galbeed ama dowladda dhexe ama hay-adaha inay dadkan dib u celiyaan oo ay u sameeyaan dib celin fiican la siiyo ilaa xilliga roobka laga gaaraayana wax ay maxaa lalahay ay ku ay haystaan laakiin waa nasiib darro waayo dadkan haddii hadda inta lagu sii haayo oo roobkiina uu soo socdo aan dhulkiina laga faa'iidaysanin beerihiina aan laga soo tegin waa nasiib darro ti ugu xumeed waayo markaan waxaan kula talinayaa mas-uuliyiinta gobol iyo degmo iyo maamulba iyo dowladdaba inay dadkan dib loo celiyo deegaanadooda keligooda maaha dadka qaarkood waxay inta intay ka tallaabeen waxay joogaan muqdishoay joogaan muqdisho wareegeeda dhan ugu yaraan laba milyan saddex milyan oo qaxootiyaa jooga baariyay ka soo tageen shabeelladaas waa laga soo tagay baay waa laga soo tagay bakoola laga soo tagay xataa dadka waxaa loo samayn karaa marka la celinayo qof walba waxaa la siin karaa xoolo uu aa la siin karaa waxaa loo xala siin karaa maxaa la dhahay aryaa loo gadi karaa lo-a loo gadi karaa geela loo gadi karaa waa tahay idris oo kusoo laabanaynaa gudoomiye aadan si wax soo saarka oo sanado badan gaabis ahaa loo hormariyo sooma habboona in la celiyo dadkii wax soo saarka caanka ku ahaa oo haatan barakac ku ah xerooyinka magaalada baydhabo dadkan yani asal iyo faraac uma lahan in i d b ay noqdaan waa dad yani soomaalida inteeda kale ay ku tiirsanaan jirtay oo beeraley ah wax soo saarka caan ku ah waay marka yani estimatedly waxaa la sheegaa en dad ku dhow en shan boqol ilaa toddoba boqol inta u dhexaysa yani marka dadkaasi haddii si sax ah ee deegaanadoodii ay wixii ay rabeen adeegii dowladda laga helo beerihii loo hormariyo meeshii la geeyo de waxaa qasab ah ayaga ma ahanaya in soomaaliya kale xataa aan aaminsanahay inay anfaci doonaan marka tan hadda aan rabno oo aan rajaynayno oo aan hadda wadadeeda haynan waxaa waaye in dadkan beerahoodii loo hormariyo adeegyadii dowladda oo dhammaystiraanna deegaanadooda ay ka helaan taas waaye tan dowladda ay hiigsinayso oo waxaan loo yaqaano sustainable development gooliska mise goolasha hiigsiga dowladduna waa intaas waaye marka waxaan rajaynaynaa yacni xiliyada dhowdhow in dadkan deegaanadooda ay ku noqon doonaan beerahoodii oo casri ah sidii hore si ka fiican ay u tabcanayaanna aan geedano haddii ilaah yidhahdo dhegaystayaasha hadda nagu soo biiray waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo jimco walba ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a doctor cabdiqaadir maxaa barakacyaasha ku kalifaya in baydhabo xerooyinka ay ku jiraan oo gargaar ay ku sugaan sababta asaasiga ah oo keentay in ay u soo hayaamaan magaalooyinka waaweyn ee gacanta ay ku hayso dowladda oo ay u soo raadsadeen nolol iyo nabadgelyo waxaa ku kalifay nabadgelyo darrada deegaanadii ay deganaayeen oo taasoo iyaga naftoodii halis gelisay oo ay u arkeen inay ku badbaadayaan meelaha kale iyo tan kale oo oo dhacday isbeddelka cimilada oo ay sababtay abaara oo joogto ah iyo roobabkiiyo marmar ay sababayaan in ay yimaadaan daadad kuwaasoo dhibaato weyn u keenaya dadka iyo deegaankaba taas labadaas kays ayaa waxay ku qasbaysaa isbeddelkii cimilada oo abaaro joogto ah iyo amni darrada taasoo labadaasay ku soo hayaamaan oyna ku yimaadaan magaalooyinka waaweyn oo si ay noloshoodii ay u helaan oyna ugu noolaadaan laakiin mid oo waxaa jirta oo mar walba iyagana ay maskaxda ku hayaan maadaama dadkan asal ahaan ay ahaayeen beeraley iyo xoolaleey waxay ku jiraan qalbigooda maalin maalmaha ka mid ah inay dib ugu noqon doonaan meelahoodii ay noloshoodii aas-aasigana ay dib u qabsan doonaan waa tahay waa mahadsantahay doctor cabdiqaadir xildhibaan idris si dadka barakacyaasha loo celiyo maxay u baahan yihiin mar walbaba ee waxaa fiican qof walbaba deegaankiisa in wax lagu siiyo oo runtii ninka beeraleyga ah oo ka yimid maxaa la dhahay meel fog ama hagarkaa ama tigow dhulkaas ka yimid in beertoodii wax soo saarka ay soo saarayeen lagu dhiirigeliyo waxaa waaye meesha waxaa ka maqan oo runtii ka maqan waxaa waaye beerihii dadkii u xil saarnaa waxaa ka maqan xanaanadii xoolaha dadka u xil saarnaa marka waxaa la rabaa dadkan in taakuleen meeshaad adiga aad maalin walbaba qaxootiga aad ku siin lahayd raashiin qofka inuu raashiin soo saartaa fiican inaad ku dhiirigelisid mashaariic horumarin aa u samaysid qalabkii beeraha oo casriga hadda jira inaad siisid xooga xoolaha la isticmaalo qalabkii dibiyaasha loo qaybiyo dadkii waxaa waaye sidii hore xataa ma aha haddaad arkid waxaa arkaysaa qofka waxaa waaye konton k gba macnaha waaba qof dadka waa baaba-een waxa waaye nuxurka baabi'iina waa qaxootinimada iyo barakacyaashaas iyo dulinimada ayaga ay isduleeyeen waay dadka inay laabtaan ilaahay ka cabsadaan waa tahay n idriis oo kusoo laabanaynaa gudoomiye aadan sidee uga bixi karaan barakacyaasha dhibaatada xilligan haysata dhibaatadan waxaa looga bixi karaa number one yani in dadkani broblemkii baydhabo ay u yimaadeen la xaliyo yani midna waa waxay ku jirtaa gacanta dowladda mid waxaa ku jirtaa gacanta rabiyaa ku jirtaa in abaarahan laga baxo number one taas ilaaha baa shughul ku leh waxaan rajaynaynaa in abaartuna waanu yani ka ducaysanana aan ka bixi doono yani abaartu nagu soo noqnoqotay dhib yani number one ay ka tahay number two yani dadkan meelahoodii ay deganaayeen dhib kala soo kulmay kasoo barakaceen waay marka labadaas factor baa ugu weyn for example yani hadda abaarta oo kale waxaanu noo qorshaysan inaan ku xalino waxaa loo yaqaano yani climate smart agriculture in beerihii roob la-aan in la beeran karo yani iyadoo roob la helin yani in la hirgeliyo beerihii in la beeran karo yani yani beero waxaa jiro yani roob la-aan bixi kara dalag waxaa jiro roob la-aan bixi kara yani marka in arintaasi la hirgeliyo qorshaheedina waa wadnaa baydhabo wax baa laga bilaabay number one waayo yani tan kalena in dadkaani problemki ay baydhabo ay yani deegaankooda ay ugu soo barakaceen la xaliyo sida deegaanadoodii oo la haysto in dib loo xoreeyo labadaas baa is leeyahay factor baa ugu waaweyn iyo factaro kaloo dadka naftarkoodii ah in baydhawada ay jecel yihiin yani deegaanada ay jecel yihiin magaalada ay jecel yihiin yani ay rabaan in haddii bay awel yani reer baadi ahayn reer magaal ay noqdaan magaalada ay ku nooladaan ay wax bartaan ee nolosha magaalada ay la qabsadaan taasna ayadana waxaan ku xalinaynaa in yani urbanization wax loo yaqaano in macnaha deegaanadii naftarkeediiba loo horumariyo deegaanadoodii baahida mase adeegyada dowladda ee ka jira magaalooyinka waaweyn in la geeyo deegaanadoodii tuulooyinkoodii waa mahadsantahay aadan doctor cabdiqaadir sidee barakacayaasha dhibaatada uga bixi karaan xilligani eh, mar waxay taagan tahay eh, waa laba arin oo ah dhinaca gargaarka sida hadda ayaan hore daadadkii dhacay lin elinino dhibaatooyin badan ayay geysteen gargaar badanna waa loo qaylo dhaan sameeyey waana loo qabtay iyagoo gacmaha isqabsadeen hay-adihii dawliga ahaa ee ka jiray dowlad goboleedkan koonfur galbeed iyo qaylo dhaan oo hay-adaha loo sameeyey iyagana ay gacan ka geysteen walow oo waxyaabaha oo badanaaba daruuriga ahaa oo ay iscilqaan badan oo sam- ay sameeyeen dadka deegaanka iyo dowladdaba taasoo loogu talagalay dadkaas sidii lagu samata bixin lahaa hay-adahana qayb libaax ay ka qaateen dadkaasi u gargaaridooda laakiin dhibaatada jirto oo hadda oo taagan maadaama dadkii almeelihii ay yimaadeen ee isla markii dib uma naqan karaan culays weynna waxay ku hayaan magaaladii maadaama halka caqabado ugu weyn oo jirta ay tahay ee dadkiioo baahidoodii oo iska tiro badan iyo waxyaabihii la helayo resourciga oo ah wax hadaysan maadaama deeqaha laga heli jiray boqolkiiba sagaashan haddaan dhaho waa cabir oo estimated ah oo laga helo eh, dowladaha gargaarka bixiyo ayagana badanaa waxay ka cudur daartaan inaan la helaynin waxyaabo badan oo boqolkiiba boqol sababtoo ah gargaarada qaarkoodi ayaa gaabis ku yimid maadaama dunida inteedii kale caqabado badan iyo dagaallo iyo dhibaatooyin badan ay ka jiraan oo ay gargaarkuna meelo badan ayaga naftarkoodii ay dunida ay wax gargaar ka geystaan waa mahadsantahay doctor cabdiqaadir xildhibaan idris barakacyaasha diyaar mu yihiin in deegaanadii ay kasoo barakaceen ay dib ugu laabtaan dad badan oo oo rabo oo runtii ka shilaayay oo runtii meesha markay yimaadeen ay u malaynayaan inay isbeddel ay ay heli doonaan ama dhaqaale ay ku heli doonaan oo hadda ii yimid oo diyaar ah aan aniga haya oo ku dhowaad ilaa lix boqol oo qoys oo rabo inay noqdaan macnaha cid walba oo dadkaas sidii lagu celin lahaa baawur lagu saari lahaa xoogahoo noolina loo siin lahaa ilaa laga gaarayo marka nin walba beertiisuu rabo inuu ku noqdo dhulkan waxa waaye waa dhulka ugu beeraha badan waaye waa dhul oo caradiisa kaleylin wax walba ka soo baxaya caradii dadkii waxay rabaan inay deegaankooda ku noqdaan waxa waa cid alla ciddii garab ku siinayso aniga waxa waa waxaan u fududaynaa sidii dadkaas aan ugu geyn lahaa oo garab aan u siin lahaa waa mahadsantahay idris aan sii guddoomiyaha samafalka guddoomiye aadan xilligeed qorsheynaysaan in barakacyaasha aad dib ugu celisaan deegaanadooda maya xilli maba lahaaba tomorrow haddii noo suurta gasho waa la celinaya wax xilli ma ku xirna haddii fursadda anaga aan rabno ay isku aado waa uun la celinayaa yacni ayagana yacni waxaa waaye baarti bay ka yihiin in ay raalli ku noqdaan deegaanadooda loo horumariyo iyo in baydhabo ay joogaan oo meeshan lagu deegamayo oo deegaan ay ku noqdaan oo inta macnaha ay iska degaan oo ay dhiibyadooda magaalo looga dhigo mase tuulo looga dhigo mase xaafad looga dhigo mase haddii ay noqdaanna in meeshoodii adeegyadii ay baydhabo ka rabeenna ay ka helaan yacni meeshii looga geeyo beerahoodii loo hormariyo adeegyadii dowladda oo dhammaystiran oo magaalooyinka waaweyn ka jirayna meesha ay ka helaan marka intaas haddii la helo shaqo ku filan mise shaqo u dhigmanta qof kasta xirfadiisa inay helaan marka yacni dabcan taasna waxay ku xirnaanaysaa waa factor weyn yacni in warshado la helo yacni waxay ku xiran tahay in shaqooyin badan la abuuro waxay ku xiran tahay in baydhabo iyo yani meelaha dowladda ay maamusho koonfur galbeed oo dhanba laga hirgeliyo yani waxyaabihii asaasiga u ahaa shaqooyinka yani ay ka mid yihiin in ganacsidii la horumariyo ay ka mid yihiin in yani warshado la sameeyo ay ka mid yihiin in naftarkoodii xirfado la baro intaasna dowladdu way ku hoolan tahay marka xirfadii dadkii inta badan waa la baraa wax qofka uu ku noolaan karo magaalo uu ku joogo magaaladu ma rab yani ma ahan isku soo gal waxay u baahan tahay xirfad aad ku noolaato xirfadii haddii la baro qofkii yani meelihii uu ka shaqaysan lahaan fursadiina loo abuuro yani waxaan u taagannahay in nolosha bulshada aan horumarino een waxaana lagu horumarin karaa in naftirkoodii deegaankoodii yani waxa qofka xaq uu leeyahay yani muwaadinka ah inuu helo yani deegaan qurux badan inuu helo yani caafimaad inuu helo waxbarasho tayo leh inuu helo adeegyadii dowladda ay bixinaysa oo dhammaystiran marka yani haddii haddii loo fiiriyo tobankii sana lasoo dhaafay lamid ma nihiin hadda intaan joogno waxaan rajaynaynaa tobanka sana soo socotana inaan saan aan ka fiicnaan doon haddii la yidhahdo aada u mahadsantahay gudoomiye aadan doctor cabdiqaadir barakacyaasha intii ay ku jiri lahaayeen kaam sooma habboona in deegaanadooda dib loogu celiyo taasi waa fikir aada iyo aada u fiican istaraatiijiyada oo xalka waara oo federaalka iyo tan oo isteedyadaba way jirtaa istaraatiijiyadaas sida dadkaasi deegaanadooda dib loogu celin lahaa noloshoodina ay dib u hanan lahaayeen laakiin caqabada jirtaa waxay tahay amniga ilaa iyo xasilin ay ka dhacdo dadkaasi naftoodii looma amini karo inay dib ugu naqdaan meelihii shalay ay ka soo hayaameen haddii ay dhacdo nabadeyn in lagu sameeyo deegaanadii waxaa sahlanaanayso in qof waliba meeshiisii uu dib ugu naqdo si loogu sameeyo kabasho ama lagu caawiyo deegaanadii uu ku naqday haddiiba meeshii intuu tago uunan loogu tegi karin caqabadiiyaa sii taagan marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaalaa xasilinta inay dhacdo xasilinta oo nabadeynta ah deegaanadaas hadday dhacdana wax badanna way sahlanaanayaan ay qoryahan barakacayaashana waxaa u sahlanaanayso hay-adda in ay ka baaran degto iyadoo la kaashanayso laamaha oo dowladda iyo intii ay qusaysaba si dadkan loogu celiyo meelahoodii oo awalba ay ka yimaadeen waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka ugu dambeyn muxuu ku jiraa xalka barakacyaasha hay xildhibaan idriis wuxuu xalku ku jiraa in la wada fadhiisto maamul degmo mas-uuliyiinta ugu saraysa iyo aqoon-yahanada meesha sidii dadkan loo celin lahaa waxaa waay dhibaatooyin badanaa maxaa lalahay ku qabsanayo banaa magaalada bannaankeeday joogaan xataa xagga maalin walba habeenada qaarkood waxaad arkaysaa in weerare ay dhacayaan oo korkooda lagu dagaalamayo oo runtii dhibaato ay kasoo gaaraysa dad badanna ay ku dhimanayaan qaxootiyada agagaarka magaalada ama bannaankeeda joogo waxaa fiican in deegaankooda ay ku noqdaan ma waayo waxa waaye dad siyaasad ku jiro maaha dad iska beeraley waaye marka ani waxaan kula talin lahaa dadkaas inay noqdaan deegaanadooda ay ku noqdaan deegaana hadda waxaa jiro maxaa lalahay nabadgelyadooda labada dhinac midba aysan joogin waxaa waye dadkaas oo kale inay deegaankooda ku laabtaan dad hanti lahaa ah hadda maxaa lalahay dawirsanaya waa nasiib darro waaye dadkii waa la soo jahwareeriyey waxaa lagu soo shubay waxaan jirin lacag iska soo dhacaysaa jirtaa la dhahay magaaladiyaa la keenay magaaladii haddii la keenayna talo looma hayo marka arrintan waxaa la rabaa inay ka shaqeeyaan maamulka gobol iyo degmo iyo dowladda koonfur galbeed iyo dowladda dhexba sidii dadkan loo celin lahaa marka qofkan haddii nolol fiican aad lacag fiican aad siisid uu laabto qofkii soo noqdana la dhahaa maxaa la dhahay tallaabaa laga qaadaa marka waana waa waa waa la socotaa laba kun toban iyo labadii waxaa la waayey hal maalin gudaheed markaan dadka aan ku celin magaalada waxaa laga waayey meel oo i d b s ah kulli maxaa la idb sidii waa la tirtiray sidaasoo kale in loo tirtiro waayo waxaa waaye nolosha waxay ku jirtaa xooggaaga xooggaaga maalo beerihiin ha loo noqdo gudoomiye aadan halka barakacyaasha muxuu ku jiraa qofka haddii uu yimi baydhabo mise magaalo kale oo magaalo weyn haddii uu imaaday waxaa la leeyahay meeshan maa raalli ku tahay deegaan ahaan u deganaanaysaa mise waxaa jeceshahay in deegaankaada lagu celiyo deegaanka aada horumarsato qofku wuxuu xaq u leeyahay meel alle meesha uu jecel yahay inuu ku noolaado marka hadduu doorto inuu inta ku noolaado yani intaa loo horumarinaya haddii uu doorto inuu meeshii loo celiyo meeshiisa loo celinayaa isagii oo wax uu dalbaday yani mise waxyaabaha uu isleeyahay magaalada uu u yimid haddii meeshaada aad tagto haddii aad heli karto waa noqonaysa hadduu dhaho laga qoro intaasi haddii anigu deegaankayga aan ka helayo one two three four four waa noqonaya waa la celinayaa adeegaas meesha loogu qabanaya haddii uu raalli ku noqdo baydhabo mise magaalooyinka waaweyn oo markaas uu kusoo barakacayna meeshaas uu joogayaa xaq buu u leeyahay meeshu rabo inuu deegaanka ugu noolaado haye doctor cabdiqaadir xalku wuxuu ku jiraa in la helo nabadeyn la aslaxiyo deegaanadii awalba ay ka soo barakaceen oo ay oga soo barakaceen labadii dhibaatoon horay u sheegay amni daro iyo isbeddelka cimilada taasoo sababtay daadad badan oo yimaado oo ay markaasi ay dib usoo ugu soo cararaan meelaha dowladdu ay joogto oy amni iyo nololba ay ka soo raadsadeen haddii ay xasilintu sida la filayo ay dhacdo insha allahu tacaala waxaanu rajaynaynaa nin walba gurigii awalba uu ka yimid oo noloshiisii ku tiirsaneeda aasaasiga ah ama beeraley ama xoololey dadkani maadaama labadaasi ay yihiin labada lafdhabar ee dhaqaale ay dib ugu naqon doonaan meelahoodii loogu talagalay dowladdana istaraatiijiyadaasi ayaa u diyaarsan guddigana istaraatiijiyadaasoo xalka waara ayaa u diyaarsan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa igala qayb galay xildhibaan idriis cabdi dhakhtar oo ka mid ahaa mudanayaasha baarlamaankii sagaalaad ee dowladda federaalk guddoomiye ku-xigeenka arrimaha samafalka gobolka baay aadan xasan iyo guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha koonfur galbeed dhaktar cabduqaadir cali maxamed tan iyo barnaamij kan lamida inta aan ku kulmi doonno aniga iyo martida waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo